Dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay noqdeen kuwo u safra dalka dibadiisa shaqo la'aanta soo food saartay awgeed, halka dhalinyarada qaarna ay ka faa'iidaystaan ganacsiyada yaryar ee soo koraya iyo wax soo saarka beeraha si ay uga baxaan shaqo la'aanta sidoo kalena uga maarmaan tahriibka iyo waxyaabaha la midka ah ee naftooda khatarta gelin kara. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyay shaqo la'aanta dhalinyarada haysata iyo sida looga gudbi karo isla mar ahaantaana dhalinyarada shaqo abuur loogu samayn karo.
Runtii marka laga hadlayo shaqo abuur in loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed runtii shaqo abuur way qaybo badan ay lahaa kartaa way kala duwanaa kartaa runtii shaqo abuurkan waxay ka imaan kartaa ila dhaqaalo oo kala duwan haddii ahaa lahayd dhan dowlad haddii ahaa lahayd dhan ganacsigeeda ka shaqeeyo maalgelinta sida bangiyada oo qaybaheeda kala duwan haddii ahaa lahayd international banks haddii ahaa lahayd local banks ahaa lahayd waxaa kaloo samey karo sidoo kale bulshada runtii community ururo ay samaystaan runtii way samey karaan runtii ila badana ku imaan karaa in maalgelin la sameeyo laakiin isku soo wadaduubo waxaa muhiim ah in bulsho weynta soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed inay helaan shaqo abuur meel walba ha ka helaano runtii in ku dabaraan nafsadooda iyo nafsada haddii nafsadooda ay ku dabaraan ay helaan shaqo abuur ku filan runtii dhalinyarada soomaaliyeed hadii badbaado umma soomaaliyeed way badbaadaysa maadaama boqolkiiba toddobaatan iyo shan ilaa boqolkiiba toddobaatan lagu qiyaaso umma soomaaliyeed inay tahay dhalinyaro haddii dhalinyarada la badbaadiyo oo shaqo abuur loo sameeyo taas waxay ka dhigan tahay iyadoo loo sameeyey shaqo abuur ummadda soomaaliyeed oo dhan waan idinkaga mahad celinayaa marka hore haddii la dhaho shaqo abuur dhalinyarada soomaaliyeed horta aad bay iskaga dhibaato badan yihiin dad waxa ku jiro akademiyada oo wax soo bartay oo juhdi iyo dadaal soo geliyey nafsadooda iyo dalkooda marka walaahi shaqo abuur hadda maanta dhalinyaradu ma haysato horta wax la yiraahdo shaqo waxaan ummadda soomaaliyeed ka codsanaya dhammaan kambaniyada investmentyada qolooyinka sameeya qolooyina bangiyada sida gaarka ah iyo kuwa dowladda waxaan recommendation ka siinaya haddii u baahan yihiin shaqaale in bangiyadu inay dhalinyarada soomaaliyeed ay soo fiiriyaan ay ummadda soomaaliyeed weli si kaas ah dhalinyarada kasoo jeeda jowhar aad bay u dhibaateysan yihiin waxaan leeyahay soomaaliya waxaan leeyahay si jowhar loo sameeyo investmentyo oo dhalinyarada xaggeeda iyo dowlad jowhar waxaan leeyahay oo qolooyinka stadyada in jowhar ay dhalinyarada maanta culeyska ay hayaan inay ka qaadaan sida shaqo abuur in loo sameeyo in wasaarada la siiyo in kambani walba ee maanta ka jiro in waajibaad la saaro oo la dhaho dhalinyarada jowhar si khaas ahaan weli dhalinyarada jowhar iyo kuwa beledweyne sidoo kale iyo shabeellada dhexe in shaqo abuur loo sameeyo iyo si waa iska yeero beeraley oo la dhaho qolooyinka kambaniyada oo beeraha ka shaqeeya in la dhaho dhalinyarada hala shaqaaleysiiyo khaasatan hirshabelle shaqayarida waddanka ka jirta ayaa si isku mid a u saamaysa guud ahaan dhalinyarada soomaaliyeed ee dalka ku nool waxaana dhalinyarada qaar ay ku fikiraan in dalka dibaddiisa ay u safraan si ay u helaan fursado shaqo oo ka wanaagsan kuwa dalka yaala halka kuwo kalena ay dalka ku qanacsan yihiin islamarkaana ka faa'iidaystaan ganacsiyada yaryar iyo wax soo saarka dalkeena